degmada feerfeere ismaamulka soomaalida itoobiya ayaa waxaa kulan ku yeeshay mas-uuliyiin ka kala socda ismaamulka soomaalida itoobiya iyo maamulka hirshabeelle waxayna dhinacyada ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin dejinta colaadaha guddoomiyaasha gobolada shabeelle iyo hiiraan cali jayte cismaan iyo aadan axmed sooyaan ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb gashay warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray xuseen xasan dhaqane ujeedka socdaalka labada guddoomiye iyo mas-uuliyiinta kale ee maamulada hirshabeelle iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa lagu sheegay sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda soo noqnoqotay ee deegaano ku yaala xadka labada dal gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa marka hore waxa uu ka waramayaa nuxurka kulanka labada maamul gobol hiiraan iyo shabeelle magasaa kenya waxay isku dirayaan haddii la weydiiyo aan garanayaa meeshaan isku jira meeshan ceel shabeelle baa ku yaal kuma yaalo deefey iyo kabxanley iyo aabaaley inta u dhaxaysa inala leeya haddii adduunkooda shay noogu shidaa ku jiro iyo macdaliyadu qoyl boqoloo qof baana ku dhimatay allah iskala dul wuxuu ku leeyahay qofku meeshuu degan yahay oo gurigu igu yaallo iyo beertuu tabcanayo waxaan hayn kuma leh adigoo labadaba loo marayo sifo sharciya dabcan way arada ka dhacay waxbaad xog baad hesheen waxbaad baarteen dabcanaan dhankeenna inaan wixii shay wax u dhaceen ku samayno dabagal nuxurka aan u soconaano uu noqdo xal waara in la helo nuxurkuna inuu noqdo inuu meeshaa xabaddanba ka dhicin ee nabadgelyo lagu wada noolaado allah sababi kara laakiin waxaa sababi kara inaan wakhti gelino annagu wakhti inaan gelino gudoomiyaha gobolka shabeelle ee ismaamulka soomaalida ethoobiya aadan axmed sooyaan ayaa isna waxa uu tilmaamay in ay muhiim tahay sugidda amniga xuduudda labada dal maadaama sida uu hadalka u dhigay ay jiraan cadow ka faa'iidaysanaya amni darrida deegaanka muhiimaddu waxaa weeyaan dad walaalo ah layahay daris baa layahay xad baanu leenahay midnimada iyo cadowga dhexdeenna ku jiro ee shabaab inaan hal fikir ka lahaanaa muhiima xaalad kasta oo taaganna wada shaqayn aan ka lahaadno sababtaa dooldool yar iyo dhibaato yar oo dhacaysa cid kale ayay fursad u tahay oo ka faa'iidaysanaysa inta badan si marka taa aysan u dhicin far keliya foolma maydhay soomaalidu tiraahdaa inaan mudeyno oo yacnaha aan ka wada shaqeyno xaaladda dhabta ah iyo iyo xiriirka darisnimo si ahaan dowladdu dadaal bay ka wadaa degmadan la doonayo yacnaha in laga sameeyo immigrationkii la doonayo in laga sameeyo customkii isku socodka iyo ganacsigana uu noqdo mid caadi ah fursado badan baa marka jira oo ganacsi cidda ugu badan ay ka faa'iidaysana waa bulshada labada dhan taa marka haddii colaad iyo dhibaato ay jirto way adkaanaysaa isku socodkeenna iyo wada shaqaynteenu gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte ayaa waxa uu sheegay in la sugi karo amniga xuduudda labada dal waa haddii la helo iskaashi laba dhinac ah
waxaan aaminsanaha haddaan isku dayno isku dhabar jibinno inay ka sii shida yartaa markee sbayskeedaaba yarba waaba meel yarba eedu yarba aaday u yar tahay laakiin meeshaas in salkeeda aan gaarno oo nabad ku soo dabaalno oo ama falsafado hore u soo dhacay aan soo nanguurinno ama mid cusub alifne meeshaas inaan xallaan eynaan laaban annana anna ka laaban annageena ka dhownaayo waxaan u malaynayaa afartan komitada ma jirtaa beledweyne laakiin adinkaa safar dheer soo galay waxaa manaynaa safarkiina dheer si aad dirinta u soo laabanaysaan ma caddee inaan maanta ka faa'iidaysano ugu dambeyn guddoomiyaha gobolka shabeelle ee ismaamulka soomaalida etoobiya aadan axmed sooyaan ayaa waxa uu goobta ka sheegay in kulanka uu bilow u yahay wada shaqaynta labada maamul maadaama sida uu sheegay laga soo gudbay taariikhdii madoobeed ee labada dal soomaaliya iyo ethoobiya kulankan waxaan filayaa waa kulankii u horreeyey ee maamul goboleedkeenna iyo maamulka annaga aan ishor fadhiisanno waxaan aada u jecel lahay marka si iska tanasul leh oo kala socod leh oo is-ixtiraam leh oo walaaltinimo leh inay hawshaynu noqoto inagoo mudaysanayna bilaabanayna howlaheenna wakhti badan lahaanayna kulamo kala qaadanayna goobihiina aan idinku iman doonno goobaha annaga aada noogu iman doontaan inuu ahaado wada shaqaynteenna iyo wada socodkeenna xiriirkeennana uu ahaado mid smootha dhibkii halkaa gudihiinna ka dhaca aan annaga xallin karno oo aan idinka furi karno dhibka annaga dhexdaana aan tegaynana inaad nala furi kartaan ka labada dhinacana aan wada furi karno taa unbay hawshaa ay ku hirgeli kartaa saa waad ogtihiin dowlad ahaan etoobiya ahaan gargaarka iyo taageeraha ciidan ee aan soomaaliya ka samaynay waxa oo dhan yacnaha waa wax walaaltinimada iyo isku soo dhoweynta muujinaya haddii shalay taariikh madow ay jirtay maanta taariikh cad baa jirta waxa ugu badan ee dalka ka howlgelayana waa ciidamadeennii kulanka mas-uuliyiinta labada dal ayaa waxaa soo dhoweeyay bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka shabeelle iyagoo aada ugu riyaaqay iskaashi ay sameeyaan labada dhinac si xal loogu helo tirirta beelaha walaalaha ah ee wadadega gobolkaasi oo soohin la wadaaga gobolka hiiraan ee soomaaliya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne